The hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco saddex iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya aniguu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ku soo bandhigay ul ku shaqaysa koronto oo ay ugu tala galeen dadka aragga naafada ka ah ushaan waxaa weeyaan ul oo smartia waaye ulihii hore oo la isticmaali jiray tan waxaa weeyaan waxay kaga duwan tahay tii hore usha qofku uu qaadanaya markuu qaato caqabad walba uu markaa u wajaho asiga waxaan uga turjuminaa luuqada soomaaliyeed anagoo ugu sheegaynaa dhigaha airphone uu wato asiga waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro ku dhaqan galmudug oo kaalin ka geysanaya daminta colaado ka taagan galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka madhnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in dalka shiinaha ay kala xisaabtanto dhibaatada ka dhalatay cudurka covid-19 oo kasoo bilaabmay dalkaasi madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkan ku dhawaaqay mar uu la hadlay shirka guud ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid hore loosii duubay isagoo ku sugan aqalka cad ayuu madaxweyne trump ku canaantay shiinaha mas-uuliyadda ka saaran dhibta ka dhalatay cudurka ka yimid dalkaasi kaas oo ku dhacay in ka badan koob iyo soddon milyan oo qof oo ku nool dhammaan daafaha dunida trump ayaa sheegay in dowladda shiinuhu markii uu cudurku bilaabmay ay joojisay duulimaadyadii isaga kala gooshayay gudaha dalka laakiin ay ogolaadeen duulimaadyada dibadda uga baxaya taasoo keentay in cudurku uu ku fido dunida boqortooyada sacuudi arabiya ayaa talaadadii waxay ku dhawaaqday in afarta bisha oktoobar ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cimrada dowladda sacuudiga ayaa si ku meel gaar ah muslimiinta aanan ku nooleen sacuudiga uga joojisay gudashada xajka iyo cimrada bishii maaj ee sanadkan xilligaas uu adduunku uu si weyn ugu faafay cudurka covid-19 wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka sacuudi arabiya ayaa sheegtay in maalin walba ay u ogolaan doonto gudashada cumrada dad gaaraya ilaa iyo lix kun oo isugu jira muwaadiniinta sacuudiyaanka iyo dadka deegaanka kuwa waddankaas muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa inay ku cimraystaan xaramka iyo masjidka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee marka la gaaro kowda bisha nofembar ee sanadkan waxaa maalintii loo ogolaan doonaa inay halkaasi bouqdaan ilaa iyo labaatan kun oo qof
dhalinyaro ka qalin jabisay kuliyadda culuumta kombyuutarka ayaa dhowaan magaalada muqdisho ku soo bandhigay ul ku shaqaysa korontada taasoo ay ugu tala galeen in ay wax weyn ka tarto nolosha dadka aragga ka naafada ah warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle maxamed cali iyo saaxiibadiis dhowaan waxay soo bandhigeen hal abuur cusub oo soo jiigtay aragtida dad badan oo ku nool magaalooyinka soomaaliya gaar ahaana muqdisho arrinta waxay si gaara u xiise gelisay dadka aragga la ee ku nool soomaaliya maadaama ay yihiin kuwa ugu baahida badan inay helaan adeeg noloshooda ka caawin kara waxay sameeyeen ul ay isticmaali karaan dadkaasi oo ka caawinaysa dhaqdhaqaaq walba uu sameeyo qofka araggala tusaale ahaan haddii uu ku socdo waddo khatara culaysada ka hor imaan kara iyo wax walba ee soo wajaha markay timaado in qofka si iskiisa oo u maro waddooyinka magaalada maxamed ayaan weydiiyey aragtidan sida ay ku timid markii hore
aragtidan waxay ku timid maxaan lahayay in aynu aragnay dad badan oo soomaaliyeed oo aragala oo aragnafaka in ay wajahaan caqabada tiro badan oo maxaan lahayay ay mararka qaar xitaa ku dhacdo in waddooyinka qaar oo waaweyn magaalada ay mari waayaan marka waxaan dhahnay haddii bal ka waran dadkan soomaaliyeed dadkan soomaaliyeed aragalaha dad caawisaan aad u samaysaan smarty cilmigaad barateen haddii aad dadkiina ku anfacdaan bal ka waran marka aragtideena taabay ku timid maadaama ay ahayd hal abuur cusub ooy adkayd in lasoo bandhigahay sidee ugu dhalatay inay doortaan mawduucan isaga iyo saaxiibadiisii jaamacadda jamhuuriya kadoo qalin jabinayeen sababtay nagu dhalatay waa maxaa laleehay markaan aragnay dadkeena soomaaliyeed oo dhibaataysan ayaa waxaan dhahnay bal ka warama haddii ay u sameyno ul taasoo iyada anfacaysa aqoonta aan anaga intaa aan soo baranayno jaamacadda aan kasoo baranay bal ka war haddiina uun dadkeena ku anfacna ayaa ahayd ujeedadeena dan kabacdi waxaan dhahnay waan sameyn karnaa aynu sameyno kulligeen baynu isku raacnay inaan sameyno dan kabacdi hooshii baynu u gudagalanay dan waa kan outcomka soo baxa weeyaan waxa weye waxay ahayd inaynu helno dad badan oo soomaaliyeed aragga naafaaka inay nagu taageereen dheheen fikirkiin waan soo dhaweynaynaa sii wada oo micnaha hakanii jamina oo sameeya anagana waan u baahan nahay sida ugu dhaqsiya badan ku sameyn kartaan ku sameeya dan anagana waan soo dhaweynay insha allah waxaan rajeynaynaa intaa in ka badan inaan sameyno dadkana aan ku anfacna ay qaataan iyagana caqabadahoodana aan saas ku xalina insha allah haddaba maqan yahay shaqada ay qabteen markay timaado inay ka soo shaqeeyeen hawshan loo baahnaa marka maxaad qabateen bal ushan dadka balbar maxay tahay ushaan waxaa weeyaan ul oo smartia waaye olihii hore oo olihii hore ee traditionalka la isticmaali jiray oo waxay ahayd mid aan hadli karin qofka uu ku dareemi karo oo keliya dareemihiisii asiga aqli ahaantiisu isticmaali jiray dan tan waxaa weeyaan waxay kaga duwan tahay tii hore usha qofku wuu qaadanaya markuu qaato caqabad walba uu markaa u wajaho asiga waxaan ugu turjuminaa luuqada soomaaliyeed anagoo ugu sheegaynaa dhigaha airphone uu wato asiga ayaan ugu sheegaynaa dheheenaa maxaa lalahay caqabadanba hadda kula soo wajahday iska jiro oo kale adiga dhowr dhowr shay caqabad walba asiga soo wajahda waxaan ugu sheegaynaa through the airphone aan ugu sheegaynaa marka ushan maxay ka samaysan tahay waxay ka samaysan tahay qalabo tiro badan waxaa ka mid ah xitaa shayga qaar anaga aan isticmaalno oo tubooyinka ka mid ah tubada caadiga oo biyaha caadi dadka ay isticmaalaan ayaan ka sameynay anaga ahaanteena taa anaga caadi waan haysanaa marka waxaa kaloo ku dardarnay devices oo qalabo qalabo haa qalabyo oo aan ka keensanay wadamada jaamacadda ay nagu dalabtay oo dareemayaal iskugu jira dareemayaashaas ayaan marka isku xirxirnay waxaan ka soo saarnay maxamed iyo saaxiibadiis markay timaado shaqadan ma taha mid lasii wadi karo dhaqaale ahaan xilligan maadaama baahi badan loo qabay su-aashaas ayaa mar kale weydiiyey
dhaqaale ahaan waan sii wadi rabnaa insha allah anaga meeshaan midaan ugu joogsanayna ma aha because of haddii ay baahidii ay jirto weli oo baahidaas oo ah maxaalahayay qofkii ilaa weli wuu joogaa minaha caqabadii anagu waan xalinay baynu niri dadka ilaa weli maana siinin ilaa weli wax caqabada aan xalinay taa ma jirto balse anagu waxaan rabnaa inaynu aan ka dhigno wixii aan anagu xalinay in la isticmaalo magaalkana ay dadku ku maraan marka taas ayaan rabnaa hadda inaan sameyno dadka ayna qaataan ma waxay u baahan tahay dhaqaalo badan iyo maalgelin dowladeed mase waa waxay awoodi karaan bulshada soomaalida gaar ahaanna in iyagu ay soo saaraan marka ma wax dhaqaalo badan u baahan amase waa waxaad adinka ka adagtihiin
dhaqaalo way u baahan tahay xag maxaaladahay sare iyo dhan walba u baahan tahay dhaqaala balse anaga waxaan rabnaa haddii dhaqaalaha xitaa aynu weyno lacala dhaqaalaha haddii aynu weyno inaan anaga dabari karno ilan wax kosi badan ku baxaya ma aha insha allah anaga inaan dabarnaa rabnaa haddii aynu lacala aynu weyno dhaqaale haddaba sidee u arkeen dadka aragga la ee ku nool muqdisho maadaama tani ahayd mid ugub ku ah way soo dhaweeyeen xitaa dal iyo dibad baana laga soo wacay dadna taageeraya iyo dad ay caqabada naftirkooda haysata dhahaya weligeen fikradan oo kale maan arag dad soomaaliya oo xaliyey maadaama idinka aan xaliseen waan igu soo dhaweynana waan igu dhiirigelinaynaa sii wada meesha anagana waxaan rabnaa inaynu isticmaalno ushii waana sugi la-anaa xitaa waa dharanayna ay dad qaar dheheen dad qaarna waxay dheheen waana soo dhaweeyeen waxaan rabnaa xitaa hadda waxay dhaheenba inaa nagala soo qayb qashay maalinta oo ushaacad oo la dabaaldiga raba saddex tobanka oktoobar inaa nagala soo qayb gashaana rabnaa bay dhaheen iyagii dan waxay dhaheen inaynu fikraddiina ka mari dhalisaan isku daya dadka waynu dhiirigeliyeen waana saaidin isu dhaweeyeen cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta kiin jaamac iyo guuleed simba
dhalinyarada galmudug ayaa sheegay inay door wanaagsan ka ciyaareen daminta colaado ka taagan gobolka galgaduud ee maamulka galmudug arrimahan ayaa wariyaha v o a galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq waxa uu ka wareystay caruuse macalin axmed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee galmudug horta door waa ku leeyihiin waxaa diriraya ama dhibaatada hadda isku geysanaya ama dhibka ku dhacayo dhammaantood dhalinyaro weeye runtii dhalinyarada galmudugna waxay ka qaadatay door dib u heshiisiintaas boorarkii iyo maaragtay iisheeg kale dhicintiina iyagoo boorarkooda watay yimaadeen runtii waana waana qayb laadlay kula yihiin haddana waa waxay rabaan haddii ilahay idmo kulamada ugu horeeya oo looga qayb qaadanayo dhalinyarada maaragtay isha qayba ka yihiin oo lagu heshiisiinayo dadka walaalaha ah oo dhibaatada meeshaas ku kala gaartay runtii waana wada shaqaynaa guddiyada iyo dadka dhexdhexaadinta ku jira intaba waxaan ka wada shaqaynaa sidii loo nabadaynahay dhibaatadaas dadka walaalaha dhex martana looga gudbi lahaa wakti iyadoo weliba lagu jiro in galmudug ay hore u socoto in dagaaladaas ay dhacaan aaday nasiib darro u tahay door shariifa inaad ka qaadataan oo nabadayn iyo dhexdhexaadin oo bedelkii colaada aada ismuujisaan ma tahay mid suurtagala xilligaas waa tahay runtii waana ka qayb qaadanaa laakiin waxaa jira nasiib darradu dalka o dhan ay haysataa oo runtii in badan ay dad badan oo oo deegaamo badan oo maaragtay galmuduga ay dagaaladaas kusoo laalaabtaan waana wax oo runtii mar kasta dhaca laakiin muhiimaddu waxay tahay in horta dhalinyaradu doorkooda ay tahay inay mar walba aysan ka daarin oo ay ka qayb qaataan inay heshiisiiyaan oo dadka walaalaha isu keenaan wacyigelin badanna loo qabto waa og tahay wax badan oo hadda oo hami iyo dadka dhalinyarada ku jira ama la qabo maaragtay habboon in la qabtona de wa waxaa laga yaabaa inaan la wada awoodin laakiin intii la awoodo waxaa wax laga qabtaa runtii in dhalinyaradii deegaamo badan ta lagu tago tuulooyinka iyo degmada intaba lagu wacyigeliyo in in mar walba si intii suurtagala in wax laga qabto hadda dagaaladan soo noqnoqdoo kale runtii intii hadda ay jireen dhowr jeeraan kulamo la yeelanay oon runtii aan aan aan la hadalnay dadka dhibaatada ka dhexayso iyo dadka walaalaha ah mar kastana de waxaa moodaysade waxaa moodaa in oo ay me faragelimo kale ku jiraan oo meelo kale laga riixriixayo marka de annagoo de doorkan kuleenaan ka qaadanaynaa laakiin de maamulka laga rabaa runtii iyo iyo dadka awoodda haysta ciidamada inay inay inay awood u adeegsadaan annagoo de waxaan ku eegnahay wacyigelinta iyo waanada iyo iyo waxsheegidda inaan mar walba soo bandhignaan ku eegnahay runtii awooddeena waa intaas laakiin waxaan rabnaa haddii ilahay idmo mar kasta inaan codkeen inu inuu ahaado inaan u sheegno siiba dhalinyarada dadka isdiriraya oo xabadda isla dhacaya waa dadka dhalinyarada waayo ma badno dadka waayeelka oo xabadaha ridaya marka inaan iyaga laisku goynina mar walba u sheegnaa dhalinyaradiina marka wacyigelinta aada wadaan ee aad u qabanaysaan qeybihii dagaalamay ee deegaanadaas colaadu ay ka dhex oogneed ma tahay marka mid baajin karta oo dhalinyaradii qoryaha isu sitay ay kaga baaqsan karaan in colaad mar kale ay deegaanka ka dhacdo
waana ka baaqsan kartaa runtii waxaan isleenahaba hadda inay xaaladdu intaa waa kasii kululaanayd haddaana shaqo badan oo maaragtay iisheeg oo dhalinyaradu aysan qaban intaan inay kasii adkaalaheedaan qabnaa laakiin de waxaa hadda dhadhacaya inay yihiin waxyaalo oo ka fakaday oo maaragtay iisheeg intii dadaalkii ka la qabtay ka fakaday haddii de de waysa jirin in la wacyigelin la sameeyo la joojiyo maaragtay dhurashada iyo khaylaqaadka ana hor istaagin waxaan isleenahay intaas wax ka badanaa sii dhici lahaa marka mar walbana ka daali mayno annago de shaqadeena waxay tahay horumarinta dhalinyarada in dhalinyarada horumarto waxyaalaha horumarinta aan ka shaqaynaynana waxaa ka mid a inay dadku waxbarasho helaan inay maaragtay iisheeg inay horumar sameeyaan dhalinyaradu maaragtay iisheeg ay cod yeeshaan in ay isdilin oo maaragtay horumarkay ka qayb qaataan meelaha hadda dhibkoodiba saas ugu sii haray waa meelaha waxbarashadooda iyo caafimaadkooduba yaryahay runtii oo aad moodo inaysan ka qayb qaadan dhowr iyo tobankii sano lasoo dhaafay aysan helin adeegyo quseeya adeegyo dhanka waxbarashada iyo inaysan helin oo maaragtay maamullo si toos uga shaqaynaya aysan jirin meel kasta oo maaragtay iisheeg horumarkeedu uu yaryahana dhalinyaradoodu waxay u nugul yihiin inay inay in loo adeegsado dagaaladaas ay ka qayb qaataan meelo badan oo aad og tahay oo maaragtay galmudug ka mid ah oo dad ay ku dirri jireen markii dhalinyaradii waxbarasho la geeyey oo wiilka qor loo dhiibi lahaa ama uu form two joogo ama form one joogo ama uu mustaqbal leeyahay dugsi sare dhameeyey waxaa waa ku waa ku adag tahay inuu inta qora qaato uu maaragtaysa marka waxaan rabnaa annagu dadkii waaweynaa horena in xal loo helo oo shaqa loo abuuro oo maaragtay iisheeg dowladda ay ay maaragtay iisha nidaam u samayso ilka yaryar oo hadda soo kacayana inaan inaan annagu aan aan isku dayno bal horta in la jiheeyo oo waxbarashada lagu jiheeyo oo ay waxbarashada lacag la-aan helaan caafimaad helaan maaragtay iisheeg dhiiragelin fiican iyo maaragtay iisheeg wacyigelin inay helaan si ay uga badbaadaan inay tiimkii ka horreeyey dhibaatada ay ku dhaceen in inay ku dhacdo deegaamada hadda qalanqalle iyo meelahaas ku yaalla runtii waa waa wad meelo badan oo aan aan lahayn waxbarasho lahayn marka ayaga laftirkeeda waxaan isku dayaynaa inaan horta gaarsiino in haddii xaaladda degto inaan gaarsiino in iskuulla loo helo wasaaradda waxbarashada la kaashano rahno maaragtay iisheeg meelahaas waxbarashaha la gaarsiiyo wacyigelin la geeyo dadkii waxbarta ku laabtaan oo deegaamadii tagaan intaasaan ka shaqaynayna haddii ilaha yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa caruuse macalin axmed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada galmudug wuxuu u warramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
ku bilowne kooxda denver nuggets ee kubadda kolayga ayaa habeenkii xalay ahaa guul ka gaartay kooxda l a lakers oo isaga hor yimaadeen ciyaarta saddexaad ee fiinaalka kooxaha galbeedka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka labadii ciyaarood ee lasoo dhaafay ee fiinalkan ayaa waxaa soo adkaatay kooxda l a lakers xalay oo isaga hor yimaadeen ciyaarta saddexaadna waxaa guul soo ceshatay kooxda denver nugates dadka ciyaaraha kafaalooda ayaa u saadaalinayay in kooxda l a lakers ay si fudud kusoo dhaafi doonto kooxda denver laakiin guushii xalay ay gaartay kooxda denver ayaa wax walba beenisay kooxda l a lakers oo hadda haysata qaar ka mid a xidigaha ugu fiican ee kubadda kolayga oo ay ka mid yihiin lebron james anton davis iyo green ayaa hadda uu waaga u baryay waxaanay u baahan doonaan in laba ciyaarood oo hor leh ay ka badiyaan kooxda denver negatis si ay ugu guulaystaan koobka kooxaha galbeedka islamarkaana ay ugu gudbaan fiinalka koobka guud ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka labadan kooxood oo isugu soo haray fiinalka kooxaha galbeedka ee l a lakers iyo denver negatis ayaa ku ciyaaraya garoon aysan soo xaadirin taageerayaal badan waxaana taageerayaashooda ay ka daawanayeen guryahooda waa markii ugu horreysay ee horyaalka n b a-da laga joojiyey taageerayaasha sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban dhinaca galbeedkana fiinaalkiisa waxaa isugu soo haray kooxaha boston saltikis iyo miami hiid kuwaas oo iyagana soo ciyaaray saddex ciyaarood laba ka mid ah saddexdii ciyaar ee labadan kooxood ay soo ciyaareen ayaa waxaa soo badiyey kooxda miami hiid halka kooxda boston ay hal ciyaar soo badisay caawa ay isku wajahayaan ciyaarta afraad ee isaga horyimaadaan dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda yurubna tababarihii hore ee kooxda manchester united david moyes ayaa laga helay xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyey david moyes oo hadda layliya kooxda westham united ayaa xanuunka laga helay ka hor inta uusan bilaabanin kulankii kooxdiisa ay kaga hortegaysay kooxda hall city ee ka tirsanaa koobka karabaw cab sidoo kale laba ka mid a ciyaartooyda kooxda westham ayaa laga helay xanuunka coronavirus oo kale ah ciisa diyoob iyo george colin kuwaas oo iyagana baaritaan lagu sameeyey ka hor intaaysan ciyaartu bilaabanin maalintii sii horeysana kooxda manchester city ayaa ku dhawaaqday in xidigooda ilgaay gundogan laga helay xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan la marsiiyey gondowan oo asal ahaan kasoo jeeda dalka turkiga balse haysta dhalashada dalka jarmalka ayaa seegay kulankii kooxdiisa ay kaga hortegaysa kooxda wolverhampton wonders isagoo haatan la jiifa xanuunka covid sagaal iyo toban ciyaartooyda iyo tababarayaasha kubadda cagta ee kooxaha qaaradda yurub ayaa baaritaan lagu sameeyaa toddobaad walba ka hor intaaysan bilaabanin kulamada horyaalka ee la ciyaarayo dhinaca suuqa kala iibsigana warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda yuventus ay heshiis la gaartay ciyaaryahan morata oo weerarka uga ciyaara kooxda atlantico madrid morata ayaa heshiis amaaha ugu biiraya kooxda yuventus taas oo laba sano oo hore uu ugu soo ciyaaray kooxda atlantic madrid oo marata uu ka tegayo ayaa iyadana waxa ay si layaab leh heshiis ula gaartay ciyaaryahan louis suarez kaas oo kasoo tegaya kooxda barcelona heshiiska suwares uu ugu biirayay kooxda atlantic madrid ayaa muran weyn dhaliyey kadib markii kooxda barcelona ay sortaag ku sameeyeen inuu ciyaaryahanka ku biiro kooxda ay xifiltamaan ee atlantic madrid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhinacii heesaha ayaanu jaleecinaa markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada heestan
urkaad ku taala ila dhidib aqaliho aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
ayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidigu aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
tirabogo tirabogo ayniga adaa u ilwaadsane ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila fuli abigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beerne intifaacane ila fuli fuli fuli oo fuli
ilabogo ila fuli ilabogo ila fuli ayniga adaa u ilwaadsane ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ilabogo ila fuli ilabogo abigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beerne intifaacane ila fuli oo fuli fuli fuli
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliyo aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
aayahayga noloshay
adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan aayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliyo abidhayga aasaaska qoyse dheeraan
Ya salaam.
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
ugubey xishoodo adigaa laho indhahayga jecel eegmadaade ashaaxaaba dhere asubtaada wacan dadkuu uursanbaa agjogaaga jecel
afkayga ammaan tirsha aawada